walaayahow colaadahaan waxa weye waxay daba joogaan colaadii horey gobolka ugu dhici jiray ama ka soci jiray ayay daba taagan yihiin marna ma aysan go-in in mar bir la iskugu jiro oy xabad u taagan tahay iyo mar mar maxaa layihahdaa muxuu ahay ay dagaaladu soo cusboonadaa hadday dib usoo noqdaa usoo so ay u dhacaan ayay aheeday muddu dhowr bilood ah dagaal mausan dhacin degmada marka iyo soonaheeda waxaa dhacday maalin dhow oo hadda laga joogo afar maalmood ilaa shan maalmood gabar maxaa layidhaahdaa ka tirsan maaragtay dhalinyaradan ama mooryaanta joogta marka ee saaran guryaha saaran gabar ka tirsan intay dab soo qaaday waa waxay gurtay geerish iyadoo markaas ciidana wadata oo difaacna loogu jiraa geerishkii markuu gurtay geerishka baawur badanaa ku jiray aga badan baa yeelay geerishkii waa hulhay markaasa maragta haddina dhalinyaradii kale oo maragtay reerkii bimaal ayay kusoo ku baxeen sidii ku bilaabatay dagaalku sidaas ayuu dib ugu soo cusboonaaday laba maalin dagaal baa ka socday magaalada marka gudaheeda sidaas ayay wax u dhaceen baaba marka iyadoo meesha taagan waxaa dhacay haddini dhalinyaro reerka bimaal inay baxaan oo meel tagaan ayagina ay gubaan maxaa la yidhaahdaa shidaal meel yaallo inay sii gubaan oo meel oo beer shentar yaallo ayay gubeen dadkii kadib haddina waxaa dhacayba maaragtay caruur soomaaliyeed meel iska joogta oo maaragtay jiif u diyaargaroo waayo in loo yimaado saacadahan oo kale lix askari ay u timaado ay wiilishii yani mid yar lix jir lix bilood jira ayaa ugu dab ugu yaraa xabad in lagu dhuftay dhammaan hal hal xaba lagu dhuftay kadib kusoo qabtay ayaydood ag fadhidin waa lasoo qabtay dalkii beeraha ka baxo meesha yiila lasoo qaaday kor laga saaray ood kalaa lasoo qaaday kor laga saaray dibaa lagu shiday ilaa ay ka gurtaan maragtay ka dhamaan ka dhamaadaan lafahoodii baaba-aan sidaas haddaba masaajida qaarkood ku aragteen sawirradooda intaas ayaa dhacday walaalkay intaan wax ka ognahayn intaas waaye
waa tahay marka dabcan colaadu saameyn bay ku yeelatay deegaanka labada dhinacna dhibaatooyin bay isu geysteen amisomna waxaa laleeyahay garab ka mida ayay gacan siinaysaa taageerada amisom laga sheegayo wax makala socotaa
walaalkay amisom waa amisom sideedaba maxaa layidhaahdaa soomaali ma ahin cid ay garab siinaysin ma ay jirto waan maqalnaa odayaal idaacadda ka qaylinayo o dhahaya amisom reerka bimaa la yidhaahda ayay garab siisaa mar walba lagu eedeeyaa khaasatan saraakiisha gobolka joogta ee saas lagu eedeeyaa waxaas waxba kama jiraan waaye amisom soomaali kama kalama taqaano soomaali kalama jecla maanta haddaad adiga u tagto ama aniga u tago agtaayada agtaayada waxaan ka nahay maaragtay midna ma jeclaysato midna ma xumaysato lamado gooxeed bay leedahay ama waa soo dhawaysanaysa ama waa burnaysaa marka walaalkay arrintaas waa arrin kuturkuteen ah waa arrin been ah aan sal isaad lahaynin ciddii cadeen haysin way keeni kartaa waa la imaan kartaa banaanka amisoomtan waxa weye adduunka ku dacwaysan karo markaas haddii saxta wax jiro tahay walaalkee miyaanay huba lahayn in maanta fal dhacay uu ka mid yahay dhaliisha loo haya amisom oo ahaa in duleedka marka ay hobiyaal ku weerareen oo halkaa dadkii ku sugnaana ay dhibaato gaadhay guryahoodii iyo beero halkaa ku yaala
xaaraam maantada maantadan hadday tahay arrintaas waa been waa been waa been wax jira ma ahin amisom meel ay hubi ku ridina meesha kuma yaallo cid ay ku ridoo joogtana ma jirto shabaab ma joogto shabaab kama dhaba amisom waxay wax ku tuurtaa markay wax tuurayso dhinaca jannaani xadiis meel ay ka shakiso waxbay ku ridaa laakiin magaalada marka xaggeedu buufo bay degan tahay ceer jaalli bay degan tahay shalangooda ay degan tahay mar kamida ay degan tahay inay hoobi rida ay maaragtay guri soomaaliyeed ku rida meel aysan shabaab u arkin ama ay ugu shakin ay ku rida wax dhaca ma ahin arrinta maanta la sheegayo gudoomiya waa fowaado mahadsan shaksiyaad baa jira hadda adigu aad ka mid tahay oo mas-uuliyad haya haddana lagu sheegayo oo lagu tirinayo in dadka hogaaminaya labada dhinaca is haya hogaanka ma ku jirta adigu
maxamedow xaq baan u leeyahay inaan beeshayda hogaamiyo dalkayda hogaamiyo dalkayda maxaa layidhahdaa u gargaaro maxaa yeelay waxaan arkayaa dhibaatadan oo kale ayaa dhacaysa dhibaatadan dhacaysa inaan muxuu ahay ka samata bixiyo ka badbaadiyo waajib isaaran waaye ilaahay baan ifaraayo umada ilahay maaragta maxaa layidhahdaa isa isdifaacdo haddii lagu soo duulo oo la dhibaataynayo adeerow arrintaa markaa waa waajib isaaran waa inaan hogaamiyo oo aan difaaco
marka in adigoo mas-uul dawladda ka tirsan ah oo dawladda koonfur galbeed ay ku dhiibtay gobolka deegaan ka mida haddana inaad hadda qabiil hogaamiso ood maleeshiya abaabuso oo qolaadii aad furinayso maxaa loo arkaya hadda
adeerow kacali ani hadda mas-uuliyadda ahay waa mas-uuliyad deegaaneed waaye waxaa dhacday gobolada dhexe waxaa ka dhac- waxaa ka jira dawladu oo yacni maarag markaas kumeelgaan ah waxaan kasoo qaadaya shariicda guuleed baan kasoo qaadayaa dagaal maleesi beeled buu maarag ma hadda ciidamadiis maxay weerareen maal qabiil bay weerareen qabiil bay la dagaalamayeen ani markood degmaas dooni degmaa maxaa idiidi karaayo inaan qabiilkayga difaaco aan badbaadiyo samatan bixiyo aan hogaamiyo عبدالكريم مسؤول دولي مدحوين دولي شغال جيد من اسوح قابلين شوف يرون بس صومالي كميدا اي اي وير قبابين اي لا دقال ما ينمالو waa gartay baladaan ku weydiiyo marka in hadda waxaad muuqataa aad dhaqaale ku bixinaysaan oo aad maleeshiyaad abaabuleysaan dhulkii in uu dagaalka kusii baahayo maxaa ka imaan karoon khasaaro dadkii gaara ahayn haddii colaad aad gacan siinaysaan walaalkay sax weeye colaad yani abaabulkeeda ma fiicno mana quraxsano ha ahaatee ee, maxaa la yidhaahdaa colaadu ee, wejiibaa badan ay leedahay wejiida badan ay leedahay waxaa weeyaan dad baa abaabulayo dad baa kicinayo annagu marna haddaanu nahay beesha bimaal wadankaan leenahay ciidaas ayaan annagu yani mana si si yani oo gaari annaga ayaa u xigsanaa soomaali way soomaali way dalku waa isla leelaa laakiin haddii waa kala hoyataa meel bay ku kala hoydaan gobolkan shabeellaa hoose reerka aniga aan ka dhashtay waa way ku hoydaan hase ahaatee cidii yani kusoo juusha oo inay naga kiciso yani ku talagasha waan difaacanaynaa waan difaacanaynaa Marka- marka- gaalan ka difaac gaalan ka difaacnay muslim badan baan kasoo difaacnay haddana waan difaacina waajibna saaran waayo walaalkay dadku marka beesha kale idinla dagaalamaysa aad gobolka isku haysaan soo gobolka idinlama degana oo ciidda idinlama leh oo idinlama laha beeraha gobolka iyo eh, kama mid aha dadka dhoolka u dhashay oo iskale soo kuma jiraan walaalkay haddaay nin aabigiis beer ka dhaxli oo gobolkan degan ma jirto nin beer iibsadi oo shakhsiyaad soomaali la yaqaan ka iibsadi ma jiro waa beer idloog lagu qabsaday oo shalay talyaani aan ana warqadahooda haayo talyaani beerigii asiga oo dawladdu la wareegtay waa mid oo beerigii qabsaday beer beerigii sheeganaayo dadkaasi tubaaba deegaan waay miyaa la leeyahay shan iyo labaatan sano ilaa soddon sano wax ka yar bay joogaan beeray ku saabsadeen ka hore soomaali shaksi shaksiyaad degan waa la yaqaanaa dagaal ma galaan sharci isguulkuma lahayn reeraha way dhex degaan kor iyo bal wax dhaafsadaan adduunkooday haystaan laakiin dhibaatada waxaa holcinayo dawladda siyaad wixii yani buriyey u eheriyey wixii ka heli oo beerigii qabsaday beerigii ku degay beerasi timintadooda anaga haayo aniga haayo cabdullaahi ah talyaanigi odayaashiisiiba hayo saxiixay kontaraatkii la galay baan hayna intii sanoo la galay marka dadkii kusoo duulay oo qabsaday baab maxaa leeyahay hatuu hayaqaan lahaa miyaan leenahay